khiyaarta hawada naga dhegaysanaysa kusoo dhowaada barnaamij gaara oo ku saabsan kow iyo labaatanka oktoobar oo ah markii talada dalka uu la wareegay xukunkii allaha u naxariistee jaalle maxamed siyaad barre ee kacaanka kow iyo labaatankii oktoobar sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii ayaa waxay ahayd markii talada dalka ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed taasi oo ka dambaysay markii baarlamankii rayidka ahaa ee xilligaasi jiray uu muran iyo buuq fara badani markaasi hareeyey taasi oo ku waajahnayd ciddii loo dooran lahaa madaxweynihii badeli lahaa doctor cabdirashiid cali sharmaarke oo shan iyo tobankii oktoobar sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii lagu jiray magaalada laasacaanood xilli halkaasi uu booqato ku marayey waxaa allaha u naxariistee madaxweynaha lahaatay labaatankii oktoobar isla habeenkii xige ayaa inta aan waagu baryin ay ciidamada milatarigu la wareegeen taladii dalka habeennimo isniina oo ay roornimadeedu talaado ahayd oo ay ka hadleen rediyo muqdisho saraakiisha ciidamada ee la wareegay talada dalka ayaa waxa ay sheegeen dalka ay afgembi ku qabsadeen magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu soo rogay bandow soconaya afarta galabnimo ilaa iyo tobanka subaxnimo ciidamada ayaa amar waxaa lagu siiyey in ay baaraan goob kasta oo ay wax ku tuhmaan kala fadhigii ugu horreeyey ee ay yeesheen saraakiishii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa lagu yaqlalay golo sare iyada oo loo idmay in uu madax u noqdo jaalle maxamed siyaad barre sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo afartii oo ahayd sanadkii afaraad ee uu qabsaday talada dalka xukunkii milatariga ahaa ayaa madaxweynihii kacaanka maxamed siyaad barre uu ka hadlay waxqabadkii kacaanka markii uu talada la wareegey kuma koobi karaan isleeyahay waxyaalaha waaweyn oo kacaanka uu qabtay balse waxaan u muqdan mid ka taabto aan isleeyahay waxa ugu weyn waxay noqon karaanin in dadka soomaalida ah oo awalta hurday inuu hurdada ka toosay dadka soomaalida oon awalta ogeyn iyaga dad ahaan awoodooda iyo dalkooda khayraadka ku jira iyo iyaga naftoodu waxa ay isu yihiin inay maanta garteen haddaan midnadun kasoo tilmaamana matalan waxaan annaguna waa u garan karahayaa soomaalidu in ay xagga saxaafada ama xagga tacliinta aqoonta inay ku xirnaayeen ajnabi oo dawlado kaleeto afkood iyo tacliintooda ay ku xirnaayeen laakiin markii af soomaaliga la hirgeliyey degmadiisa in ay u noqdeen dad ahaantooda aynu eegno markana taariikhnuleedka allaha u naxariistee jaalle maxamed siyaad barre allaha u naxariistee madaxweyne maxamed siyaad barre ayaa waxa uu dhashay sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol sagaal iyo tobankii waxaana uu ku dhashay magaalo lagu magacaabo shilaabo maxamed siyaad barre hooyadii ayaa waxaa la yidhahdaa sheekh lamurfaa siyaad barre markii ugu horraysay waxa uu tobabar ciidan ku qaatay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan markii uu tobabarku u dhammaadayna waxaa loo soo bedelay magaalada muqdisho si uu tababar dheeraada ugu qaato xeradii tababarka ciidanka ee ku tiila degmada xamar jajab maxamed siyaad barre ayaa waxa uu ku biiray ciidamadii ingiriiska waxaana dalacaadii ugu horraysay ee ahayd alifle oo uu ka helay sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol afartan iyo koodii maxamed siyaad barre oo saddex arigla ayaa waxaa loo qaaday waddanka talyaaniga sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol konton iyo labadii lix iyo tobankii oktoobar sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol konton iyo afartii ayaa maxamed siyaad barre uu qaatay xidigtii ugu horraysay uuna noqday sargaal kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ayaa waxaa la dhisay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo uu hogaaminayey allaha u naxariistay jenaraal daa'uud cabdulaahi xirsi markii uu geeriyooday jenaraal daa'uud cabdulaahi xirsi kadib sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol lixdan iyo shantii ayaa waxaa jagadaasi qabtay oo bedelay jenaraal maxamed siyaad barre isaga oo noqday taliyihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee xilligaasi waxaana uu talada hayay muddo kow iyo labaatan sana ah waxa uu ku geeriyooday waddankaasi nigeria oo magangelyo uu u joogay ilaa sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo shantii saddex iyo labaatankii oktoobar sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii ayuu jeediyey maxamed siyaad barre khudbaddiisii ugu horraysay waxaana uu kaga hadlay sababta ay xukunka uga tuureen xukunkii rayidka ahaa iyo hadafkii ay higsanayeen dowraddii soomaaliya ayaa lagu xasuustaa xanaanayntii iyo barbaarintii carruurta agoonta iyo ubadka kale ee aan iyagu haysan cid xanaanaysa iyo horumarkii dalka oo meel hoose inta ay ka soo qaaday dusha sare gaarsiisay waxaa dawladdii kacaanku ay guulo ka keentay waxyaabo fara badan oo dawladdii ku horraysay ay ka gaabisay waxaana ka mid ahaa ololadii barashada afarta soomaaliga dhismihii hay-adaha dawliga ee dalka laga dhisay ololihii iskaa wax u qabso dhismihii isbitaallada dugsiyada waxbarasho ilaa iyo heer jaamacadeed oo lacag la-aana qof kasta oo shaqaale dowladeed ah waxaa lagu waajib yeelay in uu tababar u galo xerada tababarka ee xalane waxaana taasi ay kordhisay tirada iyo tayada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed mar waxaa laga weydiiyey jenaraal maxamed siyaad barre in xukunka iyo talada ay dib ugu wareejinayaan xukunkii rayidka ahaa ayaa waxa uu ku jawaabay waxaanu leenahay xukunku waa inuu ku jiraa shaqaalaha iyo beeraleyda iyo dadka shaqaweynaha ah iyo caskarta inay dad isku badan yihiin oo laba midab ayaan kaawahayn bay annaga nala tahay hase yeeshe ee meesha soomaaliya camal waajib ay u tahay inay ka fiirsataa amaan annaguba hadda aan qabno inaga fiirsataa inay tahay warninkaa aynu hawsha u liidanay manin ikhlaas ahaa oo si fiican noogu shaqaynayo caadilnimo noogu shaqaynaya dhulka magasuudkiisan yahay dhanka magacamadana way nooga shaqaynaya soomaalina katalahaya oo xoolaha nagaxabahaya oo beeranimo dulsamaysanaya oo daaranimo duldhisanaya oo kalaadakiin samaynayo oo dad sigaalaha meel ka buuxsanaya soomaalin daacada oo shuruucda jecel iyo horowkaca ummadda kulligeeda idin annaga halkaas bay saasbay nooga muuqataa marka xukunkii anagu waxaan isleenahay hadda yaa haya yani masel xukun caskariya baatili anuu leeyahay anigu waagi hore baskari ahaan jirta baan lagu tilmaamay intii shikaayacayo soo dadka dhalinyarada mutaxalimiinta oo racayda oo dalka joogay sooma hayaanin haddaba se waxaa loo midaan ujeeda waa garanaya imankan goormaa samaynaysan ayaad iraada qaasa ku socotaan haddii saas baa lagu fakaraya waxaan samayn doonaa markii dadku hadda reer fiican buu ismarhayaaye ay mutaxadiisu ay sida aan u sheegayay ay u noqoto mid soomaali islaasa markaa talada ay dooranayaan iyo dadka doonayaan fanaaniinta soomaaliyeed ayaa iyagu door weyn ku lahaa dowladdii milatariga ahayd ee allaha u naxariistay jenaraal maxamed siyaad barre iyagu oo qaadi jiray heeso ka turjumaya waxqabadka iyo himilooyinka kacaanka waxaana ka mid a heeska haleeskiisu yahay hay caynaanka hay wadadii cadayd asaasay maagaabiyo cimrigiisiyo cimrigiisiyo haynaankahay
inkastoo ay soo ifbaxeen mucaarado ku dhisnaa hayb kadib markii cadaadis loo geystay haybtooda iyo deegaanadooda ayaa markii dambe xaalku noqday mid aan la mahadin kadib markii jabahdihii aysan la imaanin qorshe iyo hadaf midaysan taasi oo ka dhalatay dagaallo sokeeye kow iyo labaatankii sano ee xukunka milatariga ahayd ayaa waxa uu soo maray marxalada kala duwan xukuumaddii milatariga ahayd ayaa runtii lahayd qorshe howleed cad oo qeexan taasi oo horseeday horumarka ay gaareen gobollada dalka inkastoo maamulka adeegyada bulshada badi muqdisho loo iman jiray haddana maamulku waxa uu ahaa mid furfuran oo kala dambayn lahayd arrintu si kastaba ha aatee kacaankii oktoobar waa mid lahaa laba dhinac samaan iyo eedba balse ay tahay laba daran mid dooro oo aan lahayn habka amniga iyo horumarka dalka waagaasi gaadhay dagaaladii sokeeye burburka kadib ayaa haatan waxaa dalka uu ka soo kabanayaa jabkii ku dhacay balse loo joogay tallaabada ay qaadayso dowladda soo socota guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabanaynaa barnaamijkeennii gaarka ahaa ee aynu kaga hadlaynay waxyaabihii u qabsoomay dowladdii kacaanka ee uu hormuudka ka ahaa allaha u naxariistay jaalle maxamed siyaad barre ee xukunka talada awoodda kula wareegtay sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii iyo haddii ay jiraan dhaliilo iyo ammaan ay mutaysatay dowladdii kacaanka ee maxamed siyaad barre barnaamijka waxaa idila socodsiinaya anigoo cabdulqaadir yuusuf irshaada tan iyo intaan dib hawgada ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga sidaas iyo nabadgelyo guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabanaynaa barnaamijkeennii gaarka ahaa ee aynu kaga hadlaynay waxyaabihii u qabsoomay dowladdii kacaanka ee uu hormuudka ka ahaa allaha u naxariistay jaalle maxamed siyaad barre ee xukunka talada awoodda kula wareegtay sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii iyo haddii ay jiraan dhaliilo iyo ammaan ay mutaysatay dowladdii kacaanka ee maxamed siyaad barre barnaamijka waxaa idila socodsiinaya anigoo cabdulqaadir yuusuf ishaada tan iyo intaan dib hawgada ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga sidaas iyo nabadgelyo
Yeah. Thank you.